waxaad sanaadhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii taxanaha ahaa oo toddobaadkan aynu ku eegnay teknolojiyadda gaar ahaan amniga dhinaca internetka qaybta afraad ee ugu dambeysa ayaanu idiin soo gudbinaynaa waxaana soo diyaariyey oo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
hadiiba xogtaadu ay dhex taallo kombyuutar ku xidhan dhinaca internetka way adag tahay in xogtaasi ay ammaan ka tahay in cid kale ay og tahay waxaan xasuustaa erayo ku jiray hees uu qaado xasan aadan samatar oo ereyadayda beyd ka mid ah uu yahay waa runtii wax weliba waxay ammaan yihiin inta ay adiga kuu kooban yihiin hadalka haddii aad cid kale u sheegtid ma noqon karo sir adig kuu gaar ah si la mid ahna haddii aad macluumaadkaaga dhex geysid dhinaca internetka iyana waa la mid xilliganse wax walba oo nolosha taabanaya waxay dhex yaalleen dhinacii internetka tusaale ahaan biyihii laydhkii hagistii gaadiidka kala duwan caafimaadkii ammaankii iyo wixii la mid ah dhammaan internetka ayay ku xidhan yihiin dhammaantoodna waxaa laga maamulayaa kombyuutarro waxaa suuragal ah hal qof oo gurigiisa iska jooga oo kombyuutar haystaa in uu dhaafo xayndaabka kombyuutarada laga maamulo shirkad isla markaana uu magaalo dhan leydkeeda ama biyaheeda joojiyo injineer maxamuud jaamac xaamuud waa khabiir la taliya maayo clinic oo ah xarun caafimaad oo ku taalla dalkan maraykanka wuxuu ka hadlayaa heerka cabsida ee la qabo bahashatan dhinac qura uma socotee qolooyin qolooyinka maraykankana qudhoodu iyaguna wa waa isticmaalaan waxa kan maxay tahay in in la kala xado waxaa lagu kala duwan yahay tan mid waxa weeyaan la dagaalaan toos ah oo iyagu tan ay weyn uga ka baqayaan waxa weeyaan infrastructureka laakiin hadda wax kasta combyuter buu ku xidhan yahay nalku combyuter baa ku xidhan yahay trainada socda combyuteray ku xidhan yihiin dayuuradaha waxaa hagaag combyuteray ku xidhan yihiin tan ugu badan oo ay ka baqayaan iyadu maaha tan macluumaadkan qura la xadaya ee waxa weeyaan inay argagixis geliyaan oo ay nalka waddanka oo dhan da isku xidho inay inay disruption ku sameeyaan ama ama joojiyaan ama qaar damiyaan taasaa horta ugu badan waxa qura oo laska laiska difaacaye tan kale oo macluumaadka la xadayo iyadu taas waxay ku kalifaysaa inay iyaguna u difaac u samaystaan oo wax la yidhaahdo redundancy nacamsoo barnaamijyada la sameeyo bay samaynayaan barnaamij aan haddii kan hore lasoo dhaafo aan mid kaloo ka dambeeya jiro oo ka haddii lasoo dhaafo mid saddexaad oo difaacaya jiro marka waxay hadda gaadhayaan inay gaadhaan in sidii loogu kala hormari lahaa difaacaas xilligan waxaa bilowday olole la doonayo in kor loogu qaado ilaalinta macluumaadka gaar ahaaneed ee dadka arrintan ayaa isu beddeshay dhaqdhaqaaq caalami ah oo ku fiday waddamada reer yurub taas oo dadku dalbanayaan in macluumaadkooda gaarka ah la tixgeliyo waa kan brofesor liibaan cabdulaahi cigaal oo jaamacadda george mason ka dhiga cilmiga dabagalka dembiyada ka dhaca internetka shirkadaha qaarkood aad bay ugu taxadiraan dadka macaamilta ay la leeyihiin inaanan loo dhicin xogtooda iyo waxyaabahooda inaan la ogaan yurub waxay bilowday in ay isweydiiyaan in ay helika maaragtay helaan xuquuqda shacabka sida ay maraykanka u leeyihiin consumer privacy iyo consumer protection maraykanku waxay leeyihiin shacabkooda waxay leeyihin wax la yihahdo consumer privacy iyo consumer protection laakiin yurubta inta badan ma ma ma ma laha marka hadda waxaa dacwad ka bilaabatay yurubkii ama germanyba ha noqotay dadkii shacabka inay yidhahdaan maraykankii wuu leeyahay shacabkooda waxay leeyihiin maaragtay consumer privacy ama consumer protection iyadoo laga difaacayo wax walbaba annagu maxaan ulu lahaan weyn kasta kuu qaababka suuqa madow waxaa jira habab kale oo ganacsi ahaan looga fekero in la dhaawaco kombyuutarada waxaa laga yaabaa in lasoo saaro barnaamij waxyeelaya kombyuutarkaaga isla markaana loo diro kombyuutarro badan haddana waxaa laga yaabaa in maalmo kadib inaad aragto iyada oo la xayeysiinayo barnaamij kale oo daaweynaya xanuunkii kombyuutarkaaga ku dhacay waxaana lagu odhanayaa waa antifayraskii u dambeeyey sanad walbana waa in cudur la sameeyaa si loo iibsado antifayraska wakhtigaas soo baxay waxaadna arkaysaa antifayras laba kun iyo afar iyo toban ama laba kun iyo shan iyo toban ama laba kun iyo lix iyo toban cabdirashiid maxamed aadan oo ku magac dheer cabdirashiid jeeni wuxuu bartay cilmiga farsamada casriga ah wuxuu sawir inaga siinayaa siyaabaha ugu habboon ee loo ilaalin karo xogta ku kaydsan kombyuutarada qofku waa inuu hubiyo horta ugu horeyn macaamilkiisa iyo internetka meelaha uu booqanayo websayada uu gelayo baraha bulshada ee uu booqanayo inuu waxaas oo dhan hagaajiyo aanu softwareku doono ku duubin combyuutarkiisa bassword yaroo fudud emailadiisa ku xidhin websiteyada iyo meel meeshuu rababa aanu kligiska si softwareku doono soo download garayn oo combyuutarkiisa ku duubin kaasi waa mas-uuliyad dhinaca qofka saaran oo kaga badbaadi karo wax uu garanayo inuu isticmaalo waxa weeye softwareka qofkan ama ganacsada ah ee internetka ku xidhan uu isticmaalayo ama qofka gaarka xido ma isticmaalaya qofkii su-aal weye antiviruses ma isticmaalaya oo antiviruses waxa weye de computerka inay ka ilaaliso cuduradii ay kamid ka ahaayeen viruska ay kamid ka ahaayeen qaar layaa trojan horse oo qofka inkarta computerkiisa ay ku duubmaan dabeedna dhaytadiisii waktiyay dadiraya oo qofkii la nuglaansha gelinaya waxaa kamid ah dee maadaama qofku uu isticmaalayo internet waxa uu loo bahay inuu isticmaalo firewall wax loo ya- loo yaqaano oo markuu internetka ku jiro maadaama casrigan combyuutarada aynu isticmaalayna ay internetka ku wada jiraan waxaa ka buuxa dad hakares la yidhaahdo oo qarbudaya combyuutarada mar walba janiskay helaan aan luminaynin marka firewalku wuxuu combyuutarkaaga ka caawinaya inuu networkaagan iyo da combyuutarada isugu ka xiran haddaad shirka tahayba ka ilaaliyo wax kastoo qarbudaad iyo halis ku gelin karaa mid ka mid a hababka ugu sarreeya ee loo ilaaliyo macluumaadka ayaa ah dhisidda derbiyo kala duwan oo ka hortaga kooxaha kombyuutarada u dhaca inay soo dhaafaan waa kan cabdinaasir soola oo arrintaas inoo sharxaya waxaa jirta maamaha ingiriisku yidhahdo ka hortagga ayaa ka wanaagsan daaweynta waxaa la yidhaha prevention is better than cure waxaa jira waxa la yidhaha firewall ama derbi dabka kaa celiya waa derbiyadan loo isticmaalo dabka caadiga loo isticmaalo firewallka wuxuu ukala baxaa mid software ah iyo mid hardware waxaanu ka hadlaynaa waxyaabo qaali ah oo maaragtay shirkadaha adduunka u waaweyn ay isticmaalaan laakiin waxaa xusuus mudan firewallkaas qof baa soo dhisay ama adigoo kale ama anigoo kale ayaa soo dhisay waxaa imaanaya qof kasii tacliim badan ayaa imaanaya oo kasoo gudbi kara marka sida keliya looga hortagaya waxay tahay in ay firewalls kala duwan ama derbiga maaragtay aan soo gudbi karin dabka oo kala duwan oo adag la dhigo isla markaana lagu sameeyo waxa la yidhaha supervision oo qof ilaaliyana loo hayo laakiin qof odhan kara male maanta xilligan aan ku jirno boqolkiiba boqol waan ka hortegi karnaa wixii attack lagu soo sameeyo aaday yata shirkadaha ugu adag waa shirkadda la yidhahda google oo runtii aan lasoo dhexgelin karin saasay tahay maalin walba attack ayaa lagu soo sameeya
farsamada casriga ahi xilligan waxay la falgashay noloshii caadiga ahayd waxayna abuurtay horumar aan lagu riyoonayn wakhtiyo hore taas beddelkeeda waxay wadataa cabsi badan waxaa dhici karta khalad yar oo hal qof sameeyey inay horseeddo waxyeello balaayiin dollar sababta mar kasta dad kala duwan ayaa gacanta ku haya macluumaadkaaga sida baananka shirkadaha internetka shirkadaha antifireska soo saara oo qaarkood macluumaadkaaga ay helaan haddiiba dowladuhu ka codsadaanna ay siin karaan iyo wixii la mid ah sidaas awgeed qofka doonaya in xogtiisu sir u noqoto ha hubiyo meesha uu macluumaadkiisa dhigayo haddii kale xaajadu waa banyaal waa xoolo aad ood ku wareejisay oo waraabayaashu ay doonayaan in ay helaan meel ay xoolahaas uga soo dhici karaan maalinta ay fursad ka helaanna aanay saamaxayn intaasna dhegaystayaal waxaynu ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad uguna dambaysay barnaamijyo xidhiidha oo ku saabsan dhinaca ammaanka internetka iyo sida weerarrada ka dhaca dhinaca internetka u taabtaan nolosha aadamaha
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo barnaamijkaasi noo soo diyaariyey soona jeedinayay anigoo filaya inaad macluumaad fara badan aad ka kororsateen ibrahin oo sidaan qiyaasaya barnaamijka aad baad madaxa ugu ruxaysay waxaan filayaa in qolyahan kombyuutarada usoo dhaca oo qaati laga wada joogo ama antiviruska xataa soo soo gudba in marka macluumaad aad ka hesha hadda wixii hadda ka dambe inaad garan doonto halka aad macluumaadkaaga dhigayso iyo qaabka aad isu difaaci lahayd horta caasho macluumaad badanaa ka buuxay barnaamijka laakiin aniga waxaan aada uga helay mooro ama seero xoolahaaga ay kugu jiraan waraabiyaalna oo waraabayaal ay ku hareereysan yihiin waa aad iyo aad ya taasaa dhegeystayaasha ka filan filaya aad buu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farja